dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoyd isqoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa
kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan si kastoo maqalkan idiin soo gaariyay waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xulashada wareysada oo habeen kasta odan kale aad maqashaan marka laga reebo habeenba jimcaha
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihiya dhulkuba kugu dacweeye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaaldhowda gulxuf iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada yaandhari kujiir iyo baron gobac ku leefsiiya gidaar alamarin iyo ku dhimo gaasir iyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye gurmago-anin gegan iyo allow geed qalale kaadhig gebigaaba midkaasoo rabbo goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilabeebshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabigegida ceebtiya ku taa goorta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhurwaagolonta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacan wanaagsan waa talaado arbacad soo gelayso taarikhda ay ku aasaysan tahay tobanka bisha sagaalada ee sebtembar sanada labaatan toban sagaal waxyaabaha caaw barnaamijkan kusoo qaadi doona haddii allaha wadda laga hela waxaa qayb ka noqon doona wafdi ballaaran hogaaminaya ra wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kiira ayaa maanta si diiran lagu soo dhaweeyey magaalada xudur ee gobolka bokool ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya muhiimadda qudbadii halkaas uu ka jeeshay ayaan goru idiin soo gudbin doonaa waxyaabaha kale caaw barnaamijkan ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona kusimaha madaxweynaha puntland axmed cilmi axmed karaash ayaa maanta wuxuu kulan la qaatay saraakiisha ciidanka darawiista maamulka puntland waxyaabahay ka wada hadleen faahfaahin ku saabsan ayaa xulashada waraasada caawa ku dhagayso doontiin madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdiwaare ayaa maanta wuxuu magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan uga dhawaaqay howlgal lagu furayo wadoonka xiran ee deegaanada hirshabelle haddaba sababaha ay ku suurtogeli karto ayaan faahfaahin ku saabsan xulashada waraasada caawa ku dhagayso doontiin waxyaabaha kale caawa idiin hayno waxaa qayb ka noqon doonaa shir looga hadlayo danacafinta soomaaliya ayaa maanta wuxuu ka furmay magaalada asababa ee caasimada wadanka etoobiya faahfaahin la xiriirta ayaan idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caaw aad maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona magaalada cadaado waxaa maanta soo gaarayay gudoomiyaha qaar ka mid a beelaha degadeganada galmudug duleedka magaalada cadaado ayaa lagu soo dhaweeyay sababaha safarkooda ayaan xog ku saabsan xulashada warasad caawa ku dhagaysan doontiin waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona guddiga doorashooyinka qaranka ayaa waxaa maanta ay magaalada caasimaddaha muqdisho kula kulmeen qaar ka madaadaha taageera doorashooyinka soomaaliya waxyaabaha ay ka wada hadleen ayaan xog ku saabsan xulashada warasada guraha ku dhagaysan doontiin sidoo kale barnaamijka ku dhagaysan doontiin xubinta aad ku xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijkan waa ku dhegaysta doontiin heesta runtigaan soomaaliyeed meeluu joogaba dadkeenu dibiya dowladeeni aan jacaylka ku dooranay iska jir
der baa ka horeeyo jafliyo qodax baa dhex taallo jiquuyo laga mabaxo rag baa hore ugu jaabee iska jir
qodobadaas wuxuu kusoo korintaa barnaamijka ugu jirnahay dhegaysta doontiin tabintii diyaarinta barnaamijkan oo anigoo xasana cumar axmed ibraahim saxiife barnaamijka farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada
fanaan wax ka qaban karin dadkiisina u qabiil qabiil u qaybsamay baan aho qalbigu way oloolayaan intii quman oo dhaniyo qofkii ila aragtii iyana way ila qabaan waayaa kula wanagsan ayaan idin leenahay saaxiib yaal kusoo dhada barnaamijka dhun waxaan ku bilaabayaa magaalada xudur ee gobolka bokool ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyr iyo wafdi ballaaran hogaaminaya oo ka babaxay magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa maanta waxaa lagu soo dhaweeyey magaalada xudur ee gobolka bokool ee koonfur galbeed madaxweynaha koonfur galbeed wasiiro xildhibaano maamulka gobolka bokool maamulka degmada xudur iyo dadweyne aad u fara badan ayaa go-aanka uga hortagay safarka xasan cali kheyre oo ujeedada socdaalkaas uu yahay in wax badan uu ku ogaado baahiyada ay qabaan bulshada deegaanada koonfur galbeed si loo fuliyo mashaariic horumaad oo waxtar u leh horumarka bulshada deegaanka xudur ee gobolka bakoy ee koonfur galbeed ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa dadweynaha isugu soo baxay suruweyntaas waxa uu kula hadlay go-aanka kubadda cagta ee doctor waabere wuxuuna maamulka iyo shacabka degmada xudur iyo iyo guud ahaan bulshada deegaanada koonfur galbeed uga mahad celshay soo dhaweynta ballaaran iyo isagoo wafdigiisa ay ugu sameeyeen magaalada xudur ee gobolka bokool ee koonfur galbeed madaxda iyo maamulka reer xudur waa mahadsantihiin sida sharafta leh oad noo soo dhoweyseen waa soo dhoweyntii ugu wanaagsaneed oo aan la kulannay intii aan dalka maraynay waa ku mahadsantihiin haddii koob la bixin lahaana reer xudur baa ku guulaysan lahaa salaan ayaan idinkaga wadnaa dhammaan dowladda federaalka madaxdeeda gaar ahaan madaxweynihiinna madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo naga guddooma aad iyo aad ayuuna ugu faraxsan yahay inaan anigii madaxweyne cabdixii saangalabta xudur idinla joogno reer xudur ma la fiican yahay nabad barideena arlaada walkafaaye arlaada nabada keer malsheegne megel iyo hinraab iyo owlaad eedaas insalaame reer xudur siinku mahadnaga nabadda isin sheenten reer xudur inii biyo ceel maan dheere isla dhadno yaa inkooy haye reer xudur wal eed in may io malabkii tiyooglow yaafade dhulkii dhulkii dhulkii xoorta geelow xuduray xuduray ma nabad baa xabagtii udgoonayd xeradii lahayday xuduray xuduray ma nabad baa carabkii xulka ahaa xaruntii lagu yaqaanay xuduray xuduray ma nabad baa malab xiise loo qabo xaruntii lahayday xuduray xuduray ma nabad baa xaalkiinna guud iyo xogtiinnaan ogaaniye xuduray xuduray ma nabad baa waxaa sharaf weyniya inaan hortiinna ka caddeeyo oo shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan aan u sheego inaan u nimid aniga iyo madaxweynaha iyo wafdiga ila socda inaan reer xudur ka baranno sida ay iyagoo isku duuban niyadsan qalbi wanaagsan soomaalinimada oogaaya ay cadowgii dhulkooda uga xoreeyeen iyadoo aan cidi aanay gacan siinin ujeedadeenaan dhallinyarada odayaasha gabdhaha culummada ganacsatada iyo dhammaan shacabka reer xuduur iyo madaxdooda anuga mahad celiyo taariikhda ay ka soo hooyeen degmadan ay joogaan oo ah waxay samaysteen nidaam degmo kale aanay samaysan waxay iska xoreeyeen cadowgii oo u soo dhowaan waayey sababtoo ah geesiyaasha reer xudur awgeed waxaan ku faraxsanahay inaad soomaali tihiin waxaa sharaf ii ah inaan ra'iisul wasaarihiin ahay waxaa sharaf ii ah inaad magaaladiinna igu soo dhowayseen iyadoo amnigeeda idinku aad suganaysaan cid kalena aanay idinla sugayn waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waxaan rabaa maalmaha halka aan joogo inaadna waxna bartaan aniga iyo wafdiga ila socda waxaa kaloon rabaa maalmaha halkan aan idinla joogna aniga madaxweyne cabdicasiis inaad noo sheegtaan baahida aad qabtaan si degmooyinka iyo tuulooyinka oo kala dhanna aad cadowga uga xoraysaan safarkanu waa safarkii loogu yimid xudur in xudur wax laga barto soomaalina aan u sheegno soo eeg xudur kuna daya xudur halkan waxaa ka muuqata dhallinyaro soomaaliyeed wiilal iyo gabdho oo soo buux dhaafiyey isbartiibadan oo ka turjumaya sida soomaaliya mustaqbalkeedu u fiican yahay haddii aan dhallinyaradan ku dadaalno waxaa kaloo ka muuqata waajibkana saaran aniga iyo madaxweyne cabdicasiis iyo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo dhammaan madaxda qaranka sidii aan ugu samayn lahayn mustaqbal waafi ah dhallinyarada halkan joogta halkan waxaa kaloo ka halkan waxaa kaloo ka muuqata jacayl dowladnimo iyo soomaalinimo oo haddii cadowga soomaaliyeed uu indhihiisa ku fiiriyo uu iska quusanayo sababtoo ah waxaad muujiseen sharaftii inay soo laabatay soomaalinimadii inay soo laabatay horumarkii dalka uu soo dhowaaday waxaan aada idinkaga mahad celinayaa sida sharafta leh ood saaka dhan noo sugayseen noo soo dhoweyseen wixii hadal ah iyo wax isweydaarsina way noo dambeeyaan waxaan halkan ku soo koobayaa marka inaan idhaahdo dhammaan dadka garoonka doctor waaberi kubadda cagta igu soo dhoweeyey waa mahadsan yihiin dowladduna waxay ka bilaabi doontaa inay ku farxad geliso dhallinyarada reer xudur in garoonka doctor waaberi la idiin dhisi doono mas-uuliyaddiisana aan ku wareejinno madaxweynaha laga bilaabo maanta waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waa mahadsan ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudan xasan cali kheyre ayuu kaasaa oo maanta si diiran lagu soo dhogay magaalada xudur reeyay maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya kula wanaagsan ayaan idin leenahay barnaamijka xulasa warasada ayaa dhegaysanaysaan raadiyo idaacadadana waad nagala socotaan kaa qardibay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal
dhowaan ay doorteen qaar ka mida beelaha deegaanada galmudug ayaa maanta soo gaaray magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka ee galmudug waxaana duleedka magaalada cadaado ku soo dhoweeyey xildhibaanoi wasiiro ka tirsan galmudug maamulka degmada cadaado iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada cadaado gudoomiyaha degmada cadaado cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen tootoolo oo ogeyn ka hadlay goobta lagu soo dhoweyn wafdigaana ayaa soo dhoweeyey golaha hoggaaminta habargudil oo ah golo cusub oo mar dhow shirkii dib u heshisiinta iyo nabadaynta ee qabyo lagu dhisay ayaa markii ugu horraysay soo gaaray magaalada cadaado ee ayagoo meelo badan soo maray halkaan aannu ku soo dhoweynayna waa duleedka magaalada cadaado ee guddoomiya shirwac ayaa hoggaaminaya guddoomiye ku-xigeenkiisi waa la socdaa xubno kaloo badan oo golaha kala ah la socda oo guddiga fulintiga golahaba ka mid a waxaannu idin leenahay weelkam ku soo dhowaada magaaladiinna cadaado ku soo dhowaada salaadiintii odayaalkii haweenkii dhallinyaradii waxgaradkii culummadii dhammaantood waxay u arkaysiin ilaa maanta waxay u taagnaayeen soo dhowayntiinna inay ku soo dhowaayaan deegaanka dee waxaanan rajaynayaa in wax badan layka filaayo khayr ah dad fara badan oo lagu tuhmaayo horena deegaanka uga soo shaqeeyey sida madaxweyne ku-xigeenkii hore oo kale shirwac oo kale oo guddoomiyaha aan ognahay waxa uu ka qabtay oo arrimaha bulshada iyo horumarinta deegaanka uu ka qabtay dad fara badan oo khayr badan lagu tuhmaayaa in ka mid ah cabdikariim oo kale nabadoonnada ayagana aan ognahay nabadaynta waxay ka qayb qaateen hadda waxaa laynka rabaa kulley ummaddaani way u baahneed inay golo sare hesho hoggaan sare inay hesho hoggaankii inaad ka soo dhalaashina laynka sugayaa dadkaani wax badan ay iyaguna kala tabanayaan ummadaha la deganna waxbay ka tabanayaan iyaguna waa ka tabanayaan hadda waxaan rajaynaynaa insha allahu in khayr badan loo bixi doono waana mahadsantihin wasalamu calaykum raxmatullah waxaana ku soo dhoweynayaa guddoomiyaha golaha sare ee beesha habargidil masar sharwax rofesor sharwac oo ah gudoomiyaha shanta golaha sare oo qaar ka mid a beelaha deegaanada galmudug ay ku doorteen magaalada xubyo ee gobolka mudug ayaa waxa uu warbaahinta u sharaxay ujeedada safarka ay maanta ay ku yimaadeen magaalada cadaado waxa uu sheegay in deegaano badan oo soomaaliya ka mid ah ay tegi doonaan cadaado waa mahadsantihiin jazaakum allahu khayr guddiga hogaaminta ama amiraa golaha hogaaminta habargidi shalay subax baan ka soo kacanay xubyo degmo kasta ee waddada ku taalla dadku saasay nooga hor imaanayeen yacni kalgacayl muujinayeen wixii ka soo baxay go'aanadii ka soo baxay hobyo ay aad u soo dhowaynayeen ku faraxsanaayeen qaarkood lahaayeen inaan idin raacno idinla tagno meelaha aad tegaysaan waa jeclaan lahayn si aan u aragno qaar badan baa yacni aad indhahooda ku huba inay dayro awgeed ilma ku soo joojoogsatay ayadoon weli la gaarin waxqabadka iyaga ayaa maxmuuda saadaasha iyo ducadu inay tilmaanna siinayaan inaan ku sii soconno waddada aan hayno galansoor hadda ugu daysa soo marayna kitaab qur-aanay la guddoonsiiya micnihii tahay waa dhaar dadban wixii aa ballan qaadeen oo ahaa shareecada islaamka inaad ku socotaan inaad ku socotaan kitaabkaas aan idiin dhiibnay weeyaan haddaad nala qaadaan annaguna ballanqaadkaas waan qaadnay inaad nala qaadaan baan jecelnahay inay habagiri midowdo oo ay nabadda ku midowdo yacni wax badan baan tol beelayay ku midownay maanta oo dagaal galnay maanta inaan nabadda ku midowno oon qoriga dhigno oo ilaahay dartii nabadda u raadinno oo kuwii aan waxgaarsiinnay u tagno oona raaligelin iyo cafis ka dalbanno kuwii waxna gaarsiiyeyna aan iska cafinno annaga dhexdeedna waa iscafinay oo maalintii carafaad la taagnaa ayaanu dhammaan iscafinnay iscafin dambe nooma harino qalbigu waa noo nadiif laakiin ummaddii kale waxna kala gaarayn ilaa iyo hadda matabaan baan tegi doonnaa dhusmareeb baan ku soo laaban doonnaa xamar markaan tagnana beelweynta joogta ee hawiye carabkaan ku dhufanayaa ayaa wixii la kala gaaray dhexdayadu gogol weyn dhigi doonnaa habargidri dhigi doontaa lagu wada hadli doonaa wixii mursadeen la kala gaaray wixii xawaaleen la kala gaaray wixii yani cid walba la kala gaaray mudullood waa meeshaan ka bilaabi doono baana wadahadal baana bilowday runtii marka haddii eebba yidhaahdo inaan u jilicsanaano nabadda nabadda inaan u iibsanno oo ku iibsanno inaan nabad ku noolaano horumar baa markaa la gaaraya marka nabad la helo horumar baa xiga marka nabad la helo horumar baa wiil dambe inuu gardarra nooga dhinta ma rabno sharciga aan soo qaadanay oo shareecada islaamka ah kii wax dila dariiqu mari jiray ee sunnada nebiga inaan marsiinno oo aan gadaal la marsan ilaa ay cafiyaan qoladii wax laga geysto dembiga laga gala ama qasaastii lagu qaado taasaa noo ballama taasaa noo ballama ma nala qaateen waa soo qaadnay
miyaydaan wax isqabto isqimeeya baa lahay miyaydaan wax isqabto isqimeeya baa lahay maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif lagu dhaco qasaraha lagu farxaa qaleecad nabadgeliyo miyaa qaybkiiba la nacay qaneecad nabadgeliyo miyaa qayrkiiba la nacay miyaad qafladun ku jiri kulanaasan ayaana leenahay barnaamijka xulasa warasada argaysanaysaan radi iyo xadan oo naga socotaan magaalada garowe ee puntland ayaa markaan hadiyaa taliyaha ciidanka booliiska ee maamulka puntland oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada garowe ee puntland wuxuu sharaxay ayaa wuxuu awaamir ku soo rogay magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland
saraakiisha ciidanka booliiska saxaafadda eh, dhammaanba waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu Eh, waxaan rabaa marka hore inaan ka warbixiyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland ahna kusimaha madaxweynaha oo maanta kormeer shaqo noogu yimi oo shaqadu say u socoto iyo eh, dardargelinta shaqada iyo qaabka shaqada loo wado ka- ka warbixiyey ee aan uga warbixinay Eh, in la wada shaqeeyo oo si fiican loo shaqeeyo oo meelaha dabacsanaantu ka jirto la hagaajiyana ee nagu booriyey Eh, runtii aad baan uga mahadcelinaynaa Eh, taas waxay ahayd booqashadii kormeerkii madaxweyne ku-xigeenka waxaan rabaa inaan kale oo halkan warbixin aan ka bixiyo eh, awaamiir ku saabsan magaalada iyo amnigeeda laga bilaabo maantay cid kasta oo boqcad haysata oo qoryo ku waardiyeysa waa u digaaya waxaan uga digayaa inay ka waantoomaan in boqcad qoryo lagu waardiyayo tilaabaa laga qaadayaa eh, cid kasta waxa kale oo aan u digayaa dadka qoryaha wata oo suuqa ku wata ama staff ha ahaadeen ama ciidamada kala duwan ha ahaadeen ama dadka shacabka ah ha ahaadeen ama kuwa dhulboobka ah ha ahaadeen qof magaaladan qori ku wata lama ogolo waa laga qaadayo cid kasta oo isku dayda ama isku dhejisana tilaabaa laga qaadayo tilaabada sharcigaabaa laga qaadayo mana la aqbalayo in eh, sida uu doono qof ama xabada iskaga rido ama dadka boosaska xabadaha ka ridaya ma la ogolaanayo waa u digaynaa inay ka guuraan ciddii meel joogta ciddii aan ka guurinna waa laga raraya khasab baa looga raraya ninaan laga baryi maayo dadkaa qoryaha wata loo celin maayo hadeerba ha soo doonin haddii qorigaaga lagaa qabto ha soo doonin ha soo doonan ma arkaysid lagu hor qorigaas qori dowladeed wey ciidamada ciidan aan shaqo ku jirin ma laga ogolaanayo inay qori iska wataan ninku markuu mas-uul la socdo waa mas-uulkii markuu geeyo meel hadduu soo noqdo waa laga qaadayaa qori ninka mas- mas-uulka waardiyaha ka ah markuu soo noqdo suuqa ka soo ciidamadu waxay amran yihiin inay ka qaadaan Eh, laga bilaabo berito oo bishu ay tahay koob iyo toban magaalada laga bilaabo baarlamaanka ilaa rugsan ilaa dhinaca kale u leexo wadada dictor jimcaale ilaa sodonka intaa qaad laguma gadi karo qaad laguma gadi karo marfishna lagama samayn karo qaadna laguma gadi karo marfishna lagama samayn karo cid walba oo halkaa wuxuu yaaliin waxaan amraynaa waxeeda inay ka qaadato gabaradu inay meel kale degaan dadka qaadka gala waayo waxaa ka timi amni xumo amnigana waa la sugayaa Eh, baabuurta xaajiyadaha ah oo qoryaha badan saaran yihiin oo iska ordaaya iyagana waxaanu uga digaynaa mas-uuliyiinta eh, wadatana iyagaaba go-aanka soo saaray laakiin in baabuurtu ay nidaam u socdaan gaarigii si khaldan u socda waa la qabanaya mas-uulku markuu saaran yahay dabcan ma ogolaanayo si khaldan inuu u socdo laakiin markii gaarigu darawalku wato khaladaad badan buu buu galaa oo orod isagoo xawaaro badan mara waxaan kaloo ka hadlayaa ciyaalka sameeya tooreya oo ciyaalkeennii oo la wada yaqaan oo guriguu jooga la yaqaan in dadku markii maxkamadda la keenana laga yaabo in la yidhaahdo waa wiil yar waxbuu bartaaye saan ha la yeelo boqol ha la ganaaxo ama laba ha la ganaaxo arrintaas haddii laahidma ma dhacayso cid alla ciddii lagu qabto hadeerba wiilkaaga qabso wiilkaaga qabso qaar badanna hadda waa la hayaa kuwo badanna waa la soo qabanayaa magaaladana haddii ilaahidma waa laga sifaynaya mana noqonayso sidii hore iyo ciqaabihii hore iyo xoogaaga ganaaxa ma noqonayso dhibaatay tahay marka wiil koob iyo toban sano wax soo baranay oo maanta ama foom ama labaiyo toban sano ama saddex iyo toban sano in maantay dhowr sano lagu xakumo dhibaatay kugu tahay hadeer wiilkaaga wax ka qabo wax ka qabo oo ogow oo ilmahaaga ogow ilmahaaga ma ogid ma ogid kuwa yaryar baa jira kuwa waaweyn kuwa yaryar oo sameeyaa jira oo wax dhacaya oo baabuurta dhacaya oo wax dafaya oo yaryara oo aan toban gaarin waxaa laga yaabaa inaadan adigu ogeyn caruurtaada ka adkow baan leeyahay hadhow intaa qaylin lahayd caruurtaada ka adkow dadka hubka sharci darada ah ku wata magaaladana hadday ciidan yihiin iyo hadday shacab yihiinba waxaan uga digayaa inay arintaa ka waantoobaan tilaabana laga qaadayo dadka bogcadahana marlabaad baan ugu celinayaa qof bogcad haysan karaa ma jiro ma jiraan len waa lagu weerarayaa waa la qabanayaa cid kasta oo joogta waa lagu weeraraya bogcaddii laba qori laga helo tilaabaa laga qaadayo ciddii dacwo qabta oo aan ku qanacsanayn ama dacwo qabta ha timaada hay-adaha sharciga dhulka waxaa xaqu leh oo lagala xisaabtamayaa oo amar ka bixin kara oo cid hadday isku haysato go-aan ka gaari kara oo ugu horeeya waxa weeye degmada wey degmada hadday degmadu markaa guddi khilaafaad u dirayso iyo hadday maxkamad u dirayso dhulka bannaan guddi khilaafaad iyo waxaa iska leh dowladda hoose ama degmada garoowe laakiin dadku waxay leeyihiin wixii dhisme ku yaal waxaa loo dirayaa maxkamadda oo kala saaraysa laakiin dhul bannaan maxkamaddu ma geli karto qoraal baa ka yaal qoraal kalaa ka yaal mid kalaa ka yaal dhul bannaan ma geli karto waxaan leeyahay marka in loo hoggaansamo in la wada shaqeeyo dhammaanba wax alla wixii anshaxumaha oo magaalada ka jira tilaabaa laga qaaday khaasatan dadka dhulka ku habsaday kuma jiraan ama meel iska waaqeeshay ama dhulka ku habsaday qoryaha la fadhiya kaamamka noqday markabyada oo tuutaa inta lasoo gato dadbaa tuutaa inta lasoo gato markab markabkii si la qabsan jiray baa hadda noqotay bowcadaha garow waa noqday marka ma dhacayso markab dambe ma dhacayso kuwa xabadaha ridaayana haddii ilaahadma waa lasoo qabanaya waa lasoo qabanaya hal xabo oo magaalada ka dhacdana ma ogolin istaafyada guryaha xabadaha ka rida oo baabuurkan waa joogsan waaye ka rida oo aanu hadda ognahay oo nin kasta oo istaaf ah oo xabad rida waa ognahay tilaabaanu ka qaadaynaa habadna laguma ridi karo qof aan calaamadiba u oolayn gaariga iska soconaya inuu xabad ku ridana mamnuuc wey nin baa arkaysa calaamadii uma taal muxuu kugu ogaanaya qofku ma kugu riyoonaya ma kugu riyoonaya meesha goortaa soo marays tartiib maa u socoti dad calaamadii waa inay horta taallaa meesha calaamad waa inuu qofku meeshaa la joogo uu dareemaa laakiin hadduusan waxbaba ogeen ee uu iska soo galo oo iska socdo seexbad ugu ridaysa arrintaa dad badan baa sameeya dad badan oo istaafyaabaa sameeya haddii laahidmana tilaabaan ka qaadayn xabad magaalada lagama ridi karo cid alla ciddii xabad ka rida magaalada oo waa la qabanaya cid kasta oo aan aqoonsano oo xabad ka rida waa la qabanaya waana sharcigaana la horgeynay mar labaad iyo mar saddexaadba waa ku celinaya arrintaa waa ka digayaa aada iyo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
taliyaha ciidanka booliska maamulka puntland ayuu kaasaa oo maanta amre kusoo rogay magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland barnaamijka xulashada warasada ayaad dhegeysanaysaa raad iyo haadadana waad nagala socotaan maamulka garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa waxay sheegeen inaysan jirin wax habiira taxriirada ay kusoo rogeen qaar ka mid a shirkadaha diyaaradaha ee ka howlgala magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxayna sheegeen in waxkabajirin ay tahay warar maalmihii lasoo dhaafay warbaahinta ay qorayeen taasoo ah in maamulka garoonka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ay xayiraad kusoo rogeen qaar ka mid a shirkadaha diyaaradaha ee ka howlgala magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose shirkado ama shirkad gaar ah oo ruud shaqo ku lahayd garoonka diyaaradaha kismaayo oo shaqo laga joojiyay ma ay jirto mana maaragtay mana dhici doonto waxaan rabaa inaan u caddeeyo shacabka soomaaliyeed ka faa-iideysta adeega garoonka gudaha dalka ama dibiddiisaba garoonku waa garoon caalami ah wuxuuna leeyahay qaynoon iyo nidaam maaragtay hanaan shaqo ku dhisan isla xisaabtan dahafurnaan iyo sareynta sharciga awaamirta annaga aan ku shaqeyneyno wakaalada madax bannaan ee maamulka garoomada jubbaland waa awaamirtii uuna siiyey madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam oo ah in shirkad soomaaliyeed ha ahaato mid duulimaad diyaarad iyo mid kalaba aanan sina maaragtay lagu hor istaagi karin adeegeeda ama aan la joojin karin shirkaduhuna ay ka mid yihiin ama door maaragtay wanaagsan ay ku leeyihiin dib u dhiska dalka iyo in ay sameeyaan maalgashi si dadka soomaaliyeed ay ooga faa'iidaystaan ama hal qof ama hal gabar oo soomaaliyeed haddii maaragtay ay ay ay shaqo ay ka hesho taas ay tahay wax maaragtay usoo kordhay sumcad iyo maaragtay wax soo kordhay ee dadka soomaaliyeed sharaf iyo haybad u ah marka sidoo kale madaxweynuhu xilli adag iyo duruufo adag maadaama dalka hadda uu ku jiro wuxuu sidoo kale uu amray in maanta ayna maaragtay muwaadin soomaali soomaali ah qof muwaadin soomaali ah aanan lagu dhibaateyn karin garoonka dhammaan shacabka soomaaliyeed ka faa-iideysta adeega garoonka ama business ha lahaadeen ama muxuu ahaaye shirkado duulimaadi ha ahaadeen ama individual maaragtay dadweynaha adeega duulimaadyada ka faa-iideysa nooca doonaan ha ahaadeena si dhow oo maaragtay xushmad iyo qadarin leh in aan oola shaqeyno aan usoo dhaweyno aan maaragtay mas-uuliyadeynana ay tahay inaan bixino adeeg aan u adeegno shacabka soomaaliyeed annagu sidaas ayaana la amray waajibaadkeenana shaqana waa in maaragtay aan ballaarino adeega aan u hayno shacabka iyo wakhtiga maaragtay shaqada ay loogu talagalayba in aan maaragtay markasta shaqaalahana arkaysa ay diyaarsan yihiin dhammaan shacabka soomaaliyeed dal iyo dibid meelba ay joogaana way ka faa'iideysan karaan maxaa yeele garoonka waa garoon caalami ah isla markaana capacity ama mug u leh in duulimaad kastaba maaragtay iyo cargo iyo passenger iyo maaragtay hay-adaha caalamiga dhammaantood ay maaragtay wada isticmaali karaan oo ay ka faa-iideysan karaan marka qorshaheenna guud ahaan mustaqbalka dhow wuxuu yahay garoonka in la dhiso si adeegiisa maaragtay oo dhammaystiran loo soo celiyo oo loo ballaariyo adeega aan shacabka u hayno waxaan maaragtay aada ugu rajo weennahay in adeega garoonkan uu noqdo mid qof kasta oo soomaaliyeed meelba uu joogo uu dareemi karo maalinkuu kasoo dego ama maaragtay uu soo maro uu dareemi karo inuu dalkiisii u imaaday uu dareemi karo in dad soomaaliyeed maaragtay ay soo dhaweeyeen ama ay u adeegeen uu dareemi karo kalsooni qof kasta oo rabo in ganacsi ama maaragtay kaargo samaysta dhammaantoodna ay u furan tahay dadyuu qubayuu ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarrumay intay qaateen kulliba dadyuu qubayuu ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn ibliisku sii qurxiyeen weliba iyagu isla quman qisaasaha ahaa qiryo qisaasaha ahaa qiryo qabriga layskaynayo qudhoo baxda naga xigtiyo
qayb ugu dambeeya barnaamijka ayaan isla soo gaarin waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan nadaadihi gawaanow nadaadihi nadaadihi gawaanow nadaadihi gawaanow gobola tagtay ka qudbaysay maxaa tarteen talabsan weydoo kuftay dhacday ayaa taqaan mudug ka tagto bay dhaba aado ayaa taqaan taladi sheegtoy kenyoy ayaa taqaan waryaada ree kalmaanow hana wareerinayna dhegaysta dadweynahaan waraabinaa warka u sheegnaan ka wabaxnira war ninaa gabye kalamaan dhegaystay wuxuu yidhi kalamaan markaan fiirshay fakarkayga dhabta ah dadka waxaa u fiicnaa fallaartiiyo hankoolkii warya afkayda banweel kalamaan geed haliinka hoosisna isku koyanok yaala hankoolna maylanka baahanya meel ood badanka yaala warnimada maanta waxaa cayaaraya soomaaliya iyo zimbabwe yaabtii ugu darnayna wuxuu ahay markii la waraystay tababarihii kooxda zimbabwe robert mugaabi maxaa ku dhacay ma la yidhi war ciyaartu daawanaya markii hal ewir looga adkaaday waa dhintay war odagaas mugaabi hadda koor wuxuu yidhi waxaan la yaabanahay nimanka naag cunug wadata guursanaya weligiin maaragtan ciyaar hal iyo eber ku bilaabata war robert mugabe ma garanaysiine arsenaal uu taageeri jiray war warkaan aga qasinaya tababaraha waxaa la weydiiyey sidee soomaaliya idinkaga adkaatay wuxuu ku jawaabay cayaar uu leeya aan arkin ayay nala cayaareen waxaa la weydiiyey inuu sharaxo cayaarta uusan weligiis arkin iyo shaxda ay ku soo galeen soomaaliya wuxuu ku jawaabay soomaalidu waxay nala cayaareen shax dunida ku cusub oo la yidhaha four point five annagana waxaan baranay four four three iyo four three four haye four point five faa'iido ma lahan dadkii dhihi jiray halkaa ku quusteen war cayaartoyda qaranka ma four point five ay lagu soo xulay war six point five aan gudbaynaa toogadan maadaama four point five aan horumar ku gaarnay abi axmed yaafa weerka miyaana lagu soo daraya war war ma haysaane soomaali tiro badana waxay isugu tagtay magaalada haraara la yidhaaha dalka zimbabwe hadda calamadooda ay wataana ciyaartoyda soomaalida taageerayaan sadexday ayaa jiray xasan waa la soo xiray mukhtaaraa ku soo xigay jiirkalaa la soo wadaa war macallinkii maa la soo wadaa afkii sheega ma dhaafta weeye waxaan idin waxaan idin idhi ummadda cadnimo u diyaarsanoo isku duubni iyo laba goon hataa dayaxaa tagtaye iska dabawareegtani kuma jirtee raac dunida kale waxaa aad la bugtee la boogsan weyda bishaaradaada bannaanka u soo saar ma qaramada midooba macaawin oo soo wada warnimiyo ani warsiin haaye ra'iisul wasaare xasan khayre baydhowin raabtun jafku ari hudur gabalgali leeka degi waana sa'aadi an hayna lahankadhoway waana hadwal an heesi maylerikasaasanahe ra'iisul wasaaraheenow hadhowaaw xasanow keenow ka dhowaaw ra'iisul wasaare xasan cali khayre isagoo baydhabo ka hadlaya wuxuu yidhi soddon sano ayaan dunida u qaabilsanay gaadhanayn xumaanta iyo qarribaadda halkii ugu sarraysay ayaana ka gaarnay maanta waa inaan runta u soo jeesannaa oo aan dhisanno dalkeenna
warwar ma haystaana warkii hore war soo dhaaf war galmudug maa madaxweyne loo doortay war galmudug waxaadan ogeyn baa ka dhacaya naga dhegaysto askartii daacadda ahayd oo soomajeystayaasha ahayd geesiyaashii aan ku kadhabada uga bayri jirin ayaa la geeyey war dowladda nabadii nolol miyaa ciidamadii kaadka soo saartay war danab iyo gaashaan miyaa meesha la geeyey maandhow kuwii waran la dhahaya miyaa la geeyey war ilaa hadda waxaad sheegaysaan kuwo mushaar iyo qarash rabee dhagax iyo jawaan baa la geeyey marka badan aan qarash ku baxayn ciidan ka daacadsanina ma joogo soomaaliya hornamada anugu waxaan ogaaday cabsidu meel kuma xirra laakiin dadka qalbigiisay ku xidhan tahay marka dhagaxda iyo jawaanada dhuusamareebji dadka lagu xidhayaa dad cabsiyo hayse in lagu qancinayo ila taaniga war ciidamada dowladdu ma kala haraan kuwii ugu dambeeyana maanta dhuusan rabligey ma kuwii beledweynaa la qaaday war ugaaskii beledweyne ugaas xasan ugaas khaliif wuxuu yidhi ciidankan waa ciidan macawisley oo aan annagu aruursannay meel kalena loo wadi maayo la wadi maayo buu yidhi wuxuu kaloo yidhi ninka ciidanka soo doonay banyaale oo shalay ka dagaalamayey marka anugu waxaan la yaabanahay qoojo dagaal weligii banyaale ma imaane ugaaska muraadka uu leeyaha waa maxay warna miyaw may leeray kabero gobsoy kala laakiin goto wa leere ugaaska difaac lay dheeraysadaa ima lamba muhu maayo hay warna miyaw ugaasku ceed ma lehe waxaan maqli jiray haadu waa kordhaban tahay howlyahanti wadaag marka labadaha ayuu isku qaldaan u malaynayaa war war ma haysiine warka kalamaan iyo kulmiye sheegto wasiir maalahe wuxuu yidhi waa baaraynaa war wasiirku kulmiye iyo kalamaan ma sheegine wuxuu yidhi shirkaddii isbartiimada dhisaysay iyo wararka idaacadaha sheegay labadaba waa la baarayaa war wasiirku shaqadiisuu wataahe shaqadiinna qabsada wasiirka beenna in sheegdoy rungna in sheegdoy walaada sheegdon un waytoya shaqadiis war adinkaa been sheegaya iyo waxaan jirine xaggeed ku aragteen dawlad shabaab laaluush ka qaadayo ama jabhadu laaluush ka qaadayso warwar ma haysaan magaalada dhuusamareeb waxaa ku kulmay doctor shaakir iyo cabdiraxmaan odowaa musharaxa galmudug ah iyo musharaxii hore galmudug xildhibaan fiqi marka waxaan la yaabanahay akhyaartaas waxaa isu geeyey warwalmooshiidii looley oona erinley warta kulmiyaasee la eri war waxaa isu geeyey siyaasadii saaxiib joogtaha ma lahane dan joogtaha bay leedahay war mar horaa la yidhi siyaasad muufu ma ahan xarfaanay madaxweynayaashii hore iyo ra-iisul wasaarayaashii hore madaxay ahaayeeno ayagaa isku qabsi jirno iidaa iyo makuu daynaay aan daaraysa iyo ma daaraysanaysid ayagaa isku jiqi jirno laakiin xarfaantan waa isfahmeenno muufada tartiibtooda iskaga dhuuqooyaan gabada xarfaanay war waxaan soo xasuustay iridaynka baxaa maya iridaynka baxaa maya hargee ka baxnaa iridaas idinka micnaha ma fahmaysinno xariifow iisoo buus anaa ka daadsanaya amal waayeno war waxaan maqli jiray xamar haddaad xamaal ka weyso xariifaa la noqdaa ay hasuufinno xariifad iska dhigaaday war waxaa la yidhi dadku waxay sameeyaan markii aad ku kala saarto ayuunbaad siday kale yihiin sax u taqaanaaye mar haddaad samaradu sitiya qaarka sare eegto ama aad firsooc iyo qabiil ku indhasaabnaato wax kastoo sifaysaba agow seeganaad tahay harfaanay quudkan waxaan ku nacma kasaysin midhax kalaan waayeno wuxuu dhaha ma kasteen idinka intaasaan ku soo koobayaa warkayaa nasiibadina
mar haddaad ku jiqayso ha ku sii fogaane war xarfaanay abboommo takhaatiimaa soo dhowaysaan war waxaa la yidhi dadku kula talshaa gabay ninkii tirin yaqaana tagtadii shalay tiyo berriba waxay ku taamaysay iyo xaaladii taagan buu ugu tilmaamaa war xariifkaa runtuu ka kalaamay xarfaanay warkiisa leejo waay war jubbaland akhbaar maxaa ka haysaan
gawaya marusa war jubbaland ani warsiinkaay oo dhagansada madawiine kastaba teleefanka mayka daaraday kii ka saarilaahi waa kan kan kaleete waa kan kala fogeeye waa kan kii ka tuurilaa waa kan kala xoole waa kan warkii ugu yaa badnaa musharaxiin jubbaland wuxuu yidhi boqol iyo lix libaan oo anigaan soo xulay ma ay dooratay anaana madaxweynaha wareedha madaxweynihii galmudug ma la doorto dabka fuulata gargaroohay war wasiir khalfaana weli kusima ah war xaafaa weli madaxweyne xushmad la'aan ah warna miyou ah saansuubiyo somalilan wararka dibidda halka daroy
dalkay ka mid tahay war allah idin dhowro war amniga ilaasha war allah idin
nabadgel waa mahadsanyihiin saaxiibada xubinta kalamaan barnaamijka inta socaa ku dhigi waxaan kaga tegay heestaan tan iyo kulan dambe habeen wanaagsan
meel uu jooga baa dadkeennu dilbiya dowladeenni aan jacaylka ku dooranay iska jir dunjiga soomaaliyeed meel uu jooga baa dadkeennu dilbiya dowladeenni aan jacaylka ku dooranay iska jir
der baa ka horeeyo jafliyo qodax baa dhex taallo jiqooyo lagama baxo rag baa hore ugu jaabe iska jir jiddeer baa ka horeeyo jafliyo qodax baa dhex taallo jiqooyo lagama baxo rag baa hore ugu jaabe iska jir
kuwa jira kula jiro haddana kaasii jiro jirkana midabkaaga lo cadowga ku jebinaye iska jir kuwa jira kula jiro haddana kaasii jiro jirkana midabkaaga lo cadowga ku jebinaye iska jir
qabyaaladii waa jareexo dadkay kaa jeedisaayo midnimaday kala jirtaayo jabiyo waanaad subeele iska jiro qabyaaladii waa jareexo dadkay kaa jeedisaayo midnimaday kala jirtaayo jabyo waana sabeele iska jir
qaar baa jira jeelu qaba inaa qarankeennu jirin talaafana nala rabo wanaagaw jixinjixayne iska jir qaar baa jira jeelu qaba inaan qarankeennu jirin jallaafana nala rabo wanaagaw jixinjixayne iska jir
qulub kala jedayo jabaabiil kala maqnayd mid isku jeedaye digninku jeedine iska jir qulub kala jedajabaadbiirka la maqnay mida isku jidaye digninku jeedine iska jir
musuq waa joor falweynow jeebka lagu wadaa gurtaayo caruurtay jalinayaane iska jir musuq waa joor falweynow jeebka lagu wadaa gurtaayo caruurtay jalinayaane iska jir
musuqu waa joor falweyno jeebka lagu wada gurtaayo dhaqaaluhu jabinayaale iska jir